galab wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dhegaystayaal waxaan idin xasuusinaynaa in barnaamijyadii aad uga barateen v o eda qaarkood aanay suurtagal noqon karin farsamada amaba qalabka v o eda oo casriyeyn iyo dib u habeyn lagu sameynayo daraaddeed oo aanay haatan suurtagal ahayn idaacadda ay qaababkii hore ay ahaan jirtay u maqashaan haatan aynu eegno kufsiga iyo dilalka gabdhaha yaryar dilka habeen hore loo geystay gabadh labiyo toban jir ah magaalada gaalkacyo ayaa si weyn argagax ugu keenay dadka soomaalida ee caalamka ku nool waxay mas-uuliyiintu sheegeen inay aaminsan yihiin in gabadhaasi la faraxumeeyey kadibna la dilay haddaba xaaladda kufsiga ee dhulka soomaalidu degto ee geeska afrika waxaa maxaa sharci ahaan looga qaban karaa maxaase arrimahaasi inta badan ay usoo noqnoqdaan waxaana la falanqeynaya gudoomiyaha ururka haweenka heer qaran ee soomaaliya marwo batuulo axmed gaballe oo ku sugan magaalada muqdisho iyo garyaqaan guuleed axmed jaamac dafac oo isaguna ka shaqeeya arrimaha xuquuqal insaanka islamarkaana ah garyaqaan bartay culunta sharciga khadka telefoonka ayay si toosa ugu jiraan marwo batuulo iyo garyaqaan guuleed aan ku hormaro batuulo marwo batuulo haddii aad maqlayso marka hore maxaad u malaynaysaa xaaladda gabdhaha yaryar ee guud ahaan soomaaliya oo dhibaatadan kufsigu inta badan ay soo noqnoqonayso tii ugu dambeysayna ay ahayd caasho yar oo da-deeda la sheegay inay labiyo toban jir ahayd oo lagu dilay magaalada gaalkacyo lana sheegay ina la kufsaday aada iyo aada ayaad umahadsan tahay fursadan aadna siisay maantay inaan ka hadalno voice of america runtii arrinta argagaxa iyo walbahaarka iyo fiiraanyada culus ku reebtay ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba oo ah gabadh yarayd oo caasha labiyo toban jirka ahayd kiiskeedii iyo dhibaatadii ku dhacday gabadha hooyadees ay sheegtayba maaragtay waxay ahayd gabar adeeg loo dirsaday dabadeedna adeegii inta aysan gaarin dhexda laga laga boobay boodistaasi ma noqonin keliya xataa hal qof waxa ay maaragtay waday ilaa waxaa la sheegayaa sideed nin ka gaaraya inay gabadha qaateen oo macalin la tuumayo inuu macalimiinteeda kamid aha uu ku jiro oo xataa maaragtay maalintii oo dhan ay ku jirtay dhibaato iyo tacadi iyo xanuun iyo dil iyo isticmaal wax loo yaraysa ayla jiray ilaa nafteeda ay ku weyday runtii arrintaasi waxaa haddana loo sheegay ilaa afar nin oo kamid ah raggii ka qayb galay gabadha dhibaatada loo geystay ee lagu dilay in gacanta lagu dhigay oo dowladda puntland gacanta ku hayso afar kalena waa la tuhumayaa waxaa lagu tuhumayaa in maaragtay iyadana la doono oo lasoo qabto inay afarta dhiman ay sheegaan waayo waxaa laleeyahay baaritaankii la sameeyey ilaa ayaa gabadha isticmaashay waana calool xumo runtii aada iyo aada hooyada yaad ku reebaysa wax aan maaragtay adduunka taariikhda lagulis ka dhicin dhibaatadaas gabdhaha soomaaliyeed ee yaryar ee saqiirada ah waxay bilaabatay muddo ayay jirtaa laakiin sidaa hadda maaragtay ay usii xumaatay ma aysan ahayn dhacdadii ka dhacday dhuuse mareeb ayaa ka horeysay tii galdagodaa ka horeysay basawiradii xataa dadkii ku dhawaaqay waxaa sameeyey ee dhibaatada ugeystay gabdhaha ay ku maaragtay ka qaadeen ayay markhaati loo hayaa waxaas oo tacadi ah iyo waxaas oo dhibaato ah iyo geeriya maaragtay loo horseeday inan yar oo maskiin ah oo saqiir ah oo weliba rag waaweyn ay u horseedeen runtii calool xumo iyo tiraanyo iyo hooyooyinka soomaaliyeed maanta madaxa ay maaragtay la haystaan oo weer cad u xirteen oo qaarkood ay leeyihiin haddii tan wax laga qaban waayo oo arrintan ay dhici weydo in si waafaqsan sharciga ay u dhadhamiyaan xanuunka saqiirka lagu dilay sida faraha xun iyo maaragtay insaan la-aanta loo isticmaalay waxay keeni doontaa in mararka qaarkood ay dhibaatadu ay sii xumaato welwel badanaa dhacay caruurihii hadda maaragtay qaarkood waxaa dhacday in xataa la qaato gabdhaha oo keliyaha lagala baxo iyagoo meyda saas oo kale daragada loogu tuuro dhacdooyinkaas xanuun kale oo maaragtay lasoo dirtay dalkeena isku duubni dowlad iyo shacabba in loo wada istaago oo sharciga la waafajiyo dowladuna ay mas-uuliyaddeeda qaadato shacbiguna mas-uuliyaddiisa u qaato oo hogaankii iyo taladii iyo maaragtay xagsoorkii iyo maxkamadii ay dawladdu la timaado shacbiguna ay usoo jeestaan Waan in gartay.
arrintu ay aada iyo aada uga qoto dheer tahay sidii hore Waay.
oo gabdhihii ay adag tahay hadda inay iskuulladii aadaan oo ay waxbartaan oo cabsi iyo welwel iyo argagax uu qof kastaa uu maanta ku dhacay oo gurigii uusan ka bixi karaynin saameyntaasina saameyn aada u foolxun ay ku noqotay waan gartay hooyadii mar iyo walba wiilkiiba.
tuulo ma jiraa wax tira kooba oo ilaa hadda idinsoo gaadhay oo la hayo een dilalkaa aad sheegtay inay jiraane gabdhaha yareynta keliyaha lagala baxo ama xubno jidhkooda ah iyagoo miyda lasoo helayo iyo kuwa kufsiga loo geystay iyo weliba kuwa inta la kufsado kadibna la dilayo Eh, ma jirtaa tiro go-an amaba qiyaas laga qaadan karo oo aada haysaan
ilaa hadda riboorada aan hayno waxaa ugu horeeya ee magaalada xamar oo ay ka dhacday in maaragtay gabar yar oo gurigoodii laga dafay ee la helay meydkeedii oo meel yaala irakiyihii lagala baxay iyo jirdil kale oo fara badan oo loo geystay ma jiraa markaa Waxaa wax kaloo- sharciya ah oo laga soo saaray maadaama ay sii kordhayaan dilalkan argagaxa lihi ee sharciyo laga soo saaray iyo qaab looga hortegi karo oo amaba dadkii dhibkaa geystay lagu ciqaabi karaa ma jirtaa weli horta ummadda soo ummadda soomaaliyeed sharci ka maqan ma jiro oo maaragtay ee, dhinacii maaragtay koobi jabinaalaha iyo dhinacii ee, diinta islaamka iyo dhinac walbaba iyo dhaqankii intaba way leedahay oo waxaasoo dhan xanimaayo oo gaarsiinayo qofka geysta in lagu ciqaabo oo lagu maaragta laga jaro oo ciqaab looga jaro waan gartay.
Een, dhacdada marka way fara badan tahay laakiin inta hadda anaga aan helnay oo aan xaqiijin karno waa taa xamar ee keliyaha lagala baxay ee meydka la- dariiqa laga helay iyo ee, dhibaatadii kale oo ku dhacday gabadhii iyadan miskiinta ahayd oo dhuusamareed lagu sameeyey kii galdogob ee sawiradii la qaaday ay xaqiijiyeen dadkii di- falalkaa ka dambeeyey Een, tan hadda dhacday ee caaisho ku dhacday ilaa hadda laakiin ma hayno cadaaladii la marsiin lahaa waan gartay oo nala tusi maayo in dhibaatada dadka geystay cadaaladda la horkeeno waa kuu soo noqon doonaa aad baad u mahadsan iyo tahay dhibaatadii gabdhaha loo geystay ee inaysan wax laga qabta aysan jirin aad baad u mahadsan tahay marwo batuule axmed gabale waan kuu soo noqon doonaa waxaa isaguna khadka telefoonka ee magaalada hargeysa si toosa ugu jira guuleed axmed jaamac gariiqaan guuleed eh, bal waxaad ka warantaa sharuucda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ama madaniga ahba ee lagu wajaho kufsi marka dambana dhaafo heerkii kufsiga oo qofkii dil loo geysto qofkii markuu dhinto iyo markuu dhaawac ka soo gaadho kufsiga dabcan waa laba kala duwan bal arrimahaasi maxaad nagaga biirin kartaa
Ah, bismillahi raxmaan raxiim oo marka hore horta kufsigu waa dembi Waa- wadamada adduunka beriga waa ka dembi qawaaniinta caalamiga ahna wuxuu waxay u qaabilsan yihiin ka miya junuubta xulfin ee aadanaha laga gulo kuwooda u daran haddii si habaysan oo joogto ah loo galo ama ujeedo dagaal laga leeyahayna wuxuu u gudbaaba kuwa maxkamadaha caalamiga ah ee qaadi karaa marka laakiin soo loo soo noqdo soomaalida waxaa jira xeer ciqaabta guud oo somalilan iyo soomaaliya si siman ay ugu wada shaqeeyaan xilli aada u foglaansiiyey laakiin waa in la xasuustaa dhibaatadan kufsigu maaha oo keliya dhibaato sharci waa dhibaato bulsho oo oo badatay ama xoogeysatay intii dowladii dhexe ee soomaaliya ay burburtay koob iyo sagaashankii wixii ka dambeeyey taasi waxay keentay habdhaqankii bulshada inuu aada iyo aada isu bedelo xoogeysigii isku xukunka iyo sharciga iyo joogitaanka booliiska iyo ilaalinta dadkuna ay noqotay runtii mid aada u liidatoo gaabisa waxaa iyana barbar socda in ay jiraan dad dafira jiritaanka kufsiga oo dacaayado badan ku fura taasina ay fursad siiso dadka kufsiga geystaa inay cadaaladda ka baxsadaan faragelinta odayada dhaqanka ay isku daya inay dhaqanka ku xalilaan oo xaal kala qaataana waxay iyaduna cadaaladii iyo in dadka wax kusaday ciqaab la mariya ay qosi dhigaysaa oo dumarkii dhib badan bay ku haysaa marka marka la isku koobo qaanuunkii oo aan aada u xooganayn oo ah qaanuun aada u gaboobay oo xeer xilli fo- fog aada u- fog la sameeyey ah dawladaha oo baadhitaankooda iyo booliiskooda aanu aada u casreysnayn joogidda goobahooduna goobaha dadku degan yahay iyo ilaalintooda iyo kahortaguna uu liito iyo wacyigelinta bulshada laftigeeda oo aada u hooseysa oo aan ogaal badan loo lahayn dhibaatooyinkan oo marka arrin sidan oo kale u naxdin badani soo baxo keliya lagu hambabaro laakiin kufsigu maalin walba iyo wakti walba uu ka dhacaya dhulka soomaalida ee aan loo ogeyn marka laysku wada daro ayaa u nugleynaya haweenka gaar ahaan hablaha yaryar iyo dadka xaruurta ah in kufsi ku dhaco waan gartay guleed haddaan su-aal kale halkaa kaa weydiiyo ee ma waxaad is leedahay sharciyada qadiyo ah oo aan xilligan la joogo iyo qaabkan abaabulan ee kufsiyada loo geysta aan la jaan qaadaynin mise waxaad is leedahay ee odayaasha dhaqanka iyo dadka arrimahan ay siyaabo kala duwan u khusayso xalinteedu oo ka hor yimaada shuruucda ee loo soo saaro kufsiga ayaa iyaduna caqabad ku noqonaysa mise waxaad aaminsan tahay in arrintani ay tahay arrinaan waxba laga qaban karin xilligan la joogo
waa arrin ay tahay wax laga qaban karo ayna waajib tahay in wax laga qabto weliba dawladaha waajibka isla ka saaran yahay xeerarka yaallaa waa xeerar gaboobay oon ku fillay socdan xeerka ciqaabta guud ee soomaaliya oo labada dalbe isticmaalan soomaaliyaba laga isticmaalo hab kulub keliya buu kursigu kaga hadlaya xeerarka habkooda ciqaabtu ma faahfaahsana si cadeymo sugan loo heli karo so tusaaleahaan somaliland markii la doonay arrinkan in la xalilo xeerkii kursiga la sameeyeyna buuq badan baa lagu furay oo dad maaragtay ujeedooyinka kale kale ayaa ku furay oo gaabis ku keenay marka waxa shuruucdiina waa gaabis cidda cadowga u ah arrimahani mar walba maaragtay xagasdaacinayaana way joogtaa oo kala saamsan arrimaha jiritaankeeda marar kale dafiraya bulshadii oo aan wacyigelinteedii liidataana way jirtaa midna yaan la alaawin iyo iyo sida dumarka inta badan la yasayo ee hoos loo liidayo ee laga dhigayo inaan imada la sinaynin way diiri gelisaa in dadku kursiga sameeyo marka waa in wax laga qabtaa qaabka ay dadku u arkaan haweenka in la xoojiyaa sinaanta ragga hablaha iyo inamada ilaahayba simay takoorka la yareeyaa lala diriraa dawladuhu ay qawaaniin adag lasoo samaystaan dadka dafiraya jiritaanka kufsiga ee mar walba ka hadlaya iyaga laftigooda tallaabo laga qaada waayo kufsigu waa mid kawamida dunuubta ugu culculus bini aadamna laga jiri karo waa gartay guleedo halkaa haddaan kaa dhex galo aynu u cadayno dad inta badan waxaa jira cuqdad ka qaba ereyga hablaha iyo inamadu ha sinaadaan waxaad carabka ku dhufuday sida ilaahayba sime marka halkaa haddaad yar cadayso sinaanta qaybtee amaba qaabkii adoo noo soo koobaya waktigoo inagu yaraawadeed waa qofnimada qofkani rag iyo dumar midig iyo habeelaha baa wada abuurto midkoodna uma qalmo in dhibaato gaara loo geysto war in qofkan qofnimadiisa lagula dhaqmaa waxyeelana aan loo geysan wixii yahay oo geliyahay dadnimadiisa la xiriiday karaamadiisa lagu ilaalinayo loo daayo inkastay sinaanta ku sinaanta aad baad umahadsantahay guuled waan kuusoo noqon doonaa khadka iigu jir waxaan ku noqonayaa mar kale marwo batuulo axmed gaballe oo muqdisho joogta haddii ay maqlayso marwo batuulo si inagoo soo koobayna si arrintan xeegana xeega u noqoto ilkana u nabadgabaan badbaadada hablaha yaryarna xil weyn laysaga saaro maxaad ku talin lahayd aada inagoo usoo koobayn waktiguna inagu yaray
waxaan ku talin lahaa arrintani waxay u baahan tahay security adag oo damaanad qaadaya dadka in ay helaan xorriyadda wadaniyadeed oo ay leeyihiin iyo in bulshada sida uu sheegay eeabukaataha loo sameeyo wacyigelin maaragtay la xiriirta xaquuqda jiritaanka qofka soomaaliga ah ama ha noqdo gabar ama ha noqdo wiil sababtoo ah hadda laftigeeda waxaa bilaabatay wiilasha laftooda in dhibaato loo geysto yaryar iyadoo dalkii oo dhan ay ka jirto maxaan ku idhahdaa barakacayaal iyo burbur waxaa keenaya markaa dayacaad fara badan oo caruurta haysata in caruurta la ilbaadsado oo gabar iyo wiil mid walbaba mid la dhaafaya aysan jirin masiibadaa nagu dhacdayna waxay ka timid burburka waxayna u baahan tahay in loo istaago oo kaas ahaan hooyooyinku ay u istaagaan oo wacyigelid badan iyo ka wada hadal badan iyo shirar laga yeesho waxna laga bedelo shuruucdan daciifka ah oo aan damaanad qaadi karin xaquuqda qofka muwaadinka kaas ahaan gabdhaha oo dhaqan ahaan aan heli karin fursadaha ay wiilasha u helaan dhinaca waxbarashada iyo xilqaadka intaba sidaa awgeed gabdhaha soomaaliyeed iyo hooyooyinka soomaaliyeed waxaa la gudboon in wax laga bedelo shuruucdaas lana waafajiyo baahida loo qabo isla markaana laga wacyigeliyo haweenka iyo raggaba sidii dhibaatadan aan iga hortegi lahayn waayo waxa waxaa ku kacaya waa wiilasha aan dhalnay annagaa dhalnay maadaama aysan helin barbaarin qaran iyo barbaarin bulsho oo ilmihii ay ku koreen burbur iyo dagaal dhaqankoodii waa lumay akhlaaqdoodii waa luntay caqiidadoodii waa baaba'day waxa kan waxa loo noolaan karo ama la qaadan karo ama ficil ahaan inay dalkeena ka dhacdo u qalanta ma aha waa iyo calool xumo waa kugu dhimay waa gabar yar oo saqiir ah oo rag waaweyn oo macalimiinteeda qaar ay ka mid yihiin ay boobeen oo meel ku xirteen oo waxay rabaan ay ku sameyn ilaa nafta laga qaado oo la dilo arrimahaasoo kale waa tiraanyo fog oo aan loo adkeysan karin waxayna keenaysaa in aan annaga laftadeena aan qaadano waajibka aan u leenahay inaan doorkeena bulsho iyo wacyigelineed aan galno dawladdana waxaa laga rabaa doorkii hoggaaminta iyo xalinta dhibaatada bulshada dhexdeeda ka jirta